أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaadaah taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddoby afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay howlgal gaar ah oo ka dhacay jubbada hoose kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in aysan wax rajaha ka qabin heshiis ay la gasho axmed madoobe isu soo baxyo ka dhan ah maamulka riddada galmudug iyo doorashooyin gaaleedka uu wato xasan garguurte ayaa mar kale ka dhacay degmada xaabud waaq ee gobolka galgaduud munaasabad nabadoon cusub ee ku dooranaysay jufo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab ayaa ka dhacday deegaanka garbaaweyn ee wilaayada galgaduud wilaayada hiiraan ayaa wada horumaro dhanka waxbarashada ah iyadoo wilaayada ay ka hirgelisay degmada buqa qable goobo waxbarasho oo hor leh siyaasiyiinta maamulka ashahadal dirirka ee puntland ayaa si adag oga hor yimid heshiis iskaashi oo ay wada gaareen maamulada ka arrimiya hargeysa iyo garoowe mid ka mida warbaahinta ugu afka dheer ee laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa kashaftay qorshaha yuhuudda sahyuuniyadda iyo imaaraadka carabta ay ka leeyihiin dalka soomaaliya جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena saaka kuwooda ugu waaweynaa iminkana u diyaar garooba warkii dunidoo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay howlgal gaar ah oo ka dhacay jubbada hoose walaalkeen ilyaas cabdulaahi ayaa warkaas inoo haya bismillaahi raxmaani raxiim howlgal gaar ah oo ka dhacay jubbada hoose afar iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhanka kalena ku astaysan lixda oktoobar laba kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta waxay maanta oo isniin ah howlgal gaar ah ka fuliyeen duleedka degmada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose kaasoo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah howlgalka oo dhacay xilligii barqada ay mujaahidiintu ku bartilmaameedsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka soo baxay magaalada kismaayo si ay falal ashahaadaladirinimo ah uga fuliyaan deegaanada ku yaala duleedka magaalada maleeshiyaadkan ayaa si gaar ah ula shaqaynayay saliibiyiinta maraykanka ee saldhigga ku leh garoonka kismaayo waxayna mas-uul ka ahaayeen falal wuxuushnimo ah oo ay saliibiyiinta maraykanka ku dhibaateeyeen qaar ka mid ah shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada dhaca duleedka kismaayo mujaahidiinta ayaa howlgalkan gaarka ah ku qaarijiyey afar ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo bakhtigooda goobta looga cararay waxayna soo qaniimaysteen saddex qori oo aakee afartan iyo toddoba ah qori jabsho ah bastoolado iyo qalab kale oo ay ku hubeysnaayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ah ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay inaysan wax rajaha ka qabin heshiis ay la gasho axmed madoobe walaalkan cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya waxaa fashil iyo isfaham waa ku soo idlaaday wadahadallo ay garwadeen ka ahaayeen saraakiil shisheeye saliibiyiin ah kuwaas oo laba maalmood ka hor magaalada kismaayo uga furmay labo ka mid ah hogaamiyaasha murtaadiinta ee dalka kusoo hogaamiyey ciidamada shisheeye xasan gurguurte ayaa isagoo faramaran dib ugu laabtay magaalada muqdisho kadib markii ay dhabarka isu jeediyeen axmed madoobe ilawareedyo ayaa xaqiijinaya in dhammaan ajandayaashii laga wada hadlayay la isku fahmi waayey kadibna madaxa kooxda riddada ah uu go-aansaday inuu isaga tago magaalada kismaayo cumar cali cabdi oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga kooxda riddada soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in marnaba aysan wax wanaag ah ka sugayn axmed madoobe islamarkaana uu yahay siyaasi aan doonayn heshiis inuu fashil ku dhammaaday iyo in kale waa sugaynaa haddii ilaah yidhaahdo in kastoo wax badan aniga aan axmed ka sugaynba haddii ilaah yidhaahdo maxaa ula jeedaan waaba kuu sheegay wax badanba ka sugi maaye dhanka kale axmed madoobe oo u muuqday inuu yasayo madaxa kooxda riddada ayaa soo saaray qoraal uu uga hadlayo wadahadalladii fashilmay ee kismaayo ka dhacay marnaba sooma hadalqaadin magaca xasan gurguurte wuxuuna kusoo gaabsaday in la sagootiyey wafdigii ka socday kooxda riddada madaxa maamulka ashahadalla dirirka ee jubbaland ayaa bilowgay safarkii xasan gurguurte ee kismaayo diiday inuu ugu yeero madaxweyne wuxuuna ugu yeeray walaalkay xasan sheekh balse maalin kadib wuxuu ugu yeeray madaxa wafdiga ah dowladda federaalka taliyayaasha sirdoonnada dowladaha saliibiyiinta kenya iyo itoobiya oo kismaayo ku sugnaa ayaa la sheegay inay iyagana dib uga laabteen magaalada kadib markii ay wadahadalladu fashilmeen wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xasan gurguurte iyo xamse cabdibare ay shir albaabada u xiran yihiin ku leeyihiin magaalada muqdisho waxayna ka arrinsanayaan sida laga yeelayo shirka mucaaradka iyo labada maamul goboleed uga furmi doono magaalada garowe maasanid cabdilqani isku soo baxyo ka dhan ah maamulka riddada galmudug iyo doorashooyin gaaleedka uu wato xasan gurguurte ayaa mar kale ka dhacay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduuda warkaas waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabdulqaadir degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa shalay waxa ay mar kale martigelisay isku soo baxyo ka dhan ah doorashooyin gaaleedka uu wado murtad xasan gurguurte iyo madaxa maamul goboleedka shadala dirirka ee galmudug dibadbaxa shalay dhaca waxaa ka qayb qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kuwaas oo isugu soo baxay waddooyinka kuna dhawaaqaya halkudhigyo ka dhan ah qoorqoor waxaana sidoo kale iskusobaxyada dhinac socday dholartus ay sameynayeen maleeshiya hubeysan oo qayb ka ah dibadbaxayaasha sarkaal u hadlay maleeshiyaadka hubeysan ee isku soobaxa qaybta ka ahaa ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan sanduuqyada doorasho ee wataan xasan gurgurta iyo qoorqoor degmada caabudwaaq in aan doorashadaas looga ogolan ayuu sidoo kale sheegay isagoo ku guuday in ay tallaabo qaadi doonaan haddii sanduuqyada la keeno degmadaasi waxay kaloo ciidankan diyaar u yihiin maanta oo aan mar labaad aan ku celinayno santuuqii madoobaha oo caabudaaq lagu soo celiyey oo dhaqdhaqaaqiisii iyo wareerkiisa caabudaaq ka bilowday waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa santuuqa madoow inaan caabudaaq la keeni karin horey waa ugu dignay maanta oo lixdii bishii tobnaad ay tahayna waa u digaynaa waxaan u sheegaynaa sanduuqaas meelihii laga keenay in lagu celiyo haddii lagu celin waayo digniin hore waa qabayn maantana waa u digaynaa waxaan hadhowtadii kaga jawaabi doonnaa haddii aan la idmo gacan baan kaga jawaabi doonnaa wax dambe oo digniin ah qabaan ma jidho sanduuqa madow lama keeni kara cawduwaaq ciidamadaana u diyaarsan wax doorasho ah cawduwaaq imaan kara ma jidho qoorqoor baan imaan karin xasan shiikh baan imaan karin ciddii timaadda digniin waa qabaan digniinta ay qabaanna waxa weeye war doorashadaas naga daaya ciidankan waxay diyaar u yihiin waxaasoo suuga aragtaan iyo teedisaban iyo waxaasoo aad aragtaan beebe waxay diyaar u yihiin ka howlgalaan degmada cawduwaaq maleeshiyaadka lagu soo bandhiga caabudwaaq ee ku qalabeysnaa hubka culus iyo gaadiidka nooca kuwa dagaalka ah ee ay qoryuhu ku rakiban yihiin waa isku soo baxyada labaad oo bulshada ku dhaqan degmada caabudwaaq ay ku diidan yihiin doorashada qofka iyo codka ah ee uu wato murtad xasan gurguurte taasi oo uu soo qaatay madaxa maamul goboleedka shaala dirirka ah ee galmudug murtad qorqor doonayana in uu ka hirgeliyo deegaanada uu ka arrimiyo oo caabudwaaq ay ka mid tahay balse diidmooyin adag uu kala kulmayo dadka deegaanka maasanid xaarif munaasabad nabadoon cusub ay ku dooranaysa jufo ka tirsan beelweynta maxamuud heraab ayaa ka dhacday deegaanka garbaaweyn ee wilaayada galgaduud marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya munaasabadan ayaa ahayd in lagu soo gabagabeynayay kulamo iyo dowro u socday jufada talweyne aadan ee beesha owradeyn ee ka tirsan beelweynta maxamuud hiraaba kulamadan iyo dowrada ayaa lagu soo gabagabeeyey deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud waxayna socdeen muddo toddoba iyo toban maalmood ahaa waxayna muddadaasi gudaheeda jufada talweyne aadan kulamadaasi ku xallisay madmadowyadii iyo khilaafaadkii ka dhex jirayay iyagoo ugu dambeyn doortay nabadoon cusub oo ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka ah islamarkaana u doortay nabadoon cabdinaasir ciise jimcaale munaasabadda waxaa goobjoog ahaa odayaasha iyo waxgaradka talweyne aadan iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduud ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka jufada tulweyne aadan oo soo dhoweeyey nabadoonka cusub ah beesha tulweyne aadan maalmo adiga toban iyo toddoba maalmooda ayay meeshan joogeen dowla ku qaateen haddii ay dowlada ku qaateen waxay ku duubteen nabadoon nabadoonkaas magaciisa la dhaho cabdiraasir ciise jimcaale waxa weeye annaguna waxaa nahay ummaddii ou dhaqaayaan nahay haddee waxaa la rabaa adiga nabadoonkanagana aan caddeecno aan ka dambayno sidaas awgeed ciddu waa asaada waxayna ku heshiiyeen wax shareecadda diinta islaamka waafaqsan wixii shareecadda islaamka diidaydana meel baan iska saarno waa iska xoorna ilaahay idankii walaalayaal waxaan intaan nagala soo qayb gashay oo aan ku soo dhoweynaynaa annaguna aan isla garannay beelweynta tulweyne aadan oo meeshaan ku dooratay nabadoon magaciisoo ah naasir ciise jimcaale insha allahu tacaala isagana kii xaqiisa guta allaha ka dhigo uu bulshadiisa si xarakaad leh ugu shaqeeya iyo islaamkao dhan annagana kuwa ku taageera oo kala shaqeeya ilaahay naga dhigo walaalayaal inaan ku dadaalno oon kala qayb qaadanno nidaamkaas iyo wanaaggaas iyo xiriirkaas ma isku raacsanna beesha tulweyne aadan ah meeshan dowro muddo ayaama ku dhigatay waana ku daawowday nabadoonkii hore naxariista allaha siiyo walaalaha ajirna allah ka siiyo wuxuu naga soo maray ninka damban duubannay cabdinaasir ciise annagaa duubanno dooranay waa walaalkanya inuu aad noogu shaqeeyo cadaalad usula shaqeyno allah asaga ku duwo annagana ilaahay muslim qaaliso walaalahood ku hogaansan hanaga dhigo intaas kadib nabadoonka cusub ee jufada tulweyne aadan nabadoon cabdinaasir ciise jimcaale ayaa goobta ka hadlayay waa waaye wixii aan sheegi lahay qarabada sheegtay waxba hadda cosubu kuma jiraan walaalaha beesha talweyne aadan ee toddoba iyo toban habeen dowra ku jiray oo ku heshiiyey diinta islaamka inay isla qaataan oo daaquud bannaanka dhigay oo dii ilaahay kunahayo naftooda aysan dayacin oo i doortay waxay ii doorteen inaan xiriiriyo anna waxaa dii ilaahay kunahaye igu diin waa ammaana diinta islaamka inaan ku dhaqo ayaguna inay igu garab istaagaan oo is igu garab bannayn oo is meeshaas layac ka imaan beesha talweyne aadanaan ka rabaa markay tulwaanada ka soo ururto haddana waxaan rabaa naqiibka inugu sii garab galo wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambeyntii naqiibka beesha owradeen naqiib macalin sanaad gabeere ayaa la dardaarmay jufada tulweyne aadan ah waxaa lagu heshiiyey ku dhaqanka shareecada islaamka in la adkeeyo waxaa lagu heshiiyey in la garab istaago jihaadka bariga afrika ka socda naf iyo maalba waxay ku heshiiyeen inay beelaha walaalahooda hawdariskaa ay kula dhaqmaan si wanaag ah waxay ku heshiiyeen wixii maaragta islaaxa oo diinta islaamku saamaxaydo inay isla bixiyaan oo walaaltinimo iyo xushmad iyo wanaag isula bixiyaan waxay ku heshiiyeen inay beelaha walaalahooda hawdariskaa ay kula dhaqmaan si wanaag ah oo deris wanaaga inay kula dhaqmaan waxaan la dardaarmaa wiilkayga naasir ciise beeshaanu beeshaadi waaye waxay kuu dooratay maaragtay shareecada islaamka inaad ku hogaamido waanaad ballanqaadnay insha allahu tacaala ilaahay waxaan kaaga baryaynaa ninkii maaragtay beesha maaragtay ku horkaca ku dhaqanka shareecada islaamka in ilaahay kaa dhigo iyaguna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay kugu adeeco wilaayada hiiraan ayaa wada horumaro dhanka waxbarashada ah iyadoo wilaayada ee degmada buq aqabla ka hirgelisay goobo waxbarasho horleh walaalkan abu xasaan oo booqasho ku tegay wilaayada hiiraan ayaa warbixintan inoo soo diyaariyey degmada buqa qable waa xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan bilihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayay horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah waxaana ku soo badanaya madaarista macaahidda iyo maraakista lagu baranayo cilmiga sharciga makaatibta kale ah maktabka dacwada iyo midka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa si wada jira isaga kaashanaya dadaalada ku aadan waxbarashada diiniga ah iyo midda maadiga waxaana marka aad ag marayso goobaha waxbarashada dhagahaada ku soo dhacayo akhrinta qur-aanka kariimka iyo axaadiista nebiga salaallahu calayhi wasalam oo ardaydu ay akhrinayaan taasoo farxad gelinaysa qof weliba oo muslima muddo kooban oo aan jooga degmada buqa qable waxaan si gaara ugu kuurgalay dadaalada waxbarasho ee wilaayada ay ka wada degmada iyo guud ahaan degmooyinka wilaayada waxaana la dhihi karaa buqa qable rag dumar caruur iyo ciroolaba waxay u dareeraan goobaha waxbarashada macaahidda la taaban kara ee ka dhex muuqanaya degmada buqa qable waxaa ka mid a macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidiy oo ah macad lagu barto luuqadda carabiga macahadkeena qaliil ibni axmed alfarahiidi allaa noogu deeqoo dhabtii waan ku diirsanaye dadkana waxaa lagu baraa luqadda diintooda duruus wacan ayaan qaadanaa oon la dayn karine macallimiin dadaalaya baa jooga dacasheena iyaguna hambaliyiya tahniyad baan u dirayaa muddada uu furan yahay macadka waxaa ka muuqanaya dadaal dheeraada oo ay sameynayaan ardayda dhigata macadka taasoo ku aadan barashada luuqadda carabiga bandhig kooban oo ay sameeyeen ardayda waxay ku soo bandhigeen qayb ka mida duruustii ay qaateen wuxuuna bandhigaasi ka turjumaya dadaalada ardayda ay ku doonayaan inay ku bartaan luuqadda carabiga نحن من طالبات معهد خليل ابن أحمد الفراهيدي لتعليم اللغة العربية في محافظة بقع قبل لولاية هيران الإسلامية أنا من طالبات معهد خليل ابن أحمد الفراهيدي ونحن مسرورات بزيارة إذاعة الأندلس نقول للطالبات في محافظة بقعة قبل هيا التحقن في معهدنا العالية لكي تستفدن كثيرا من فنون المهارات المتنوعة كمثل القراءة والكتابة والاستماع والتكلم بلغتنا الميمونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي أباح شيخ يوسف عبد الله وأنت ما اسمك؟
اسمي عافية كيف حالك؟
بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟
بخير والحمد لله من أين أنت؟
أنا من صومال هل أنت صومالية؟
نعم أنا صومالية وما جنسيتك أنت؟
أنا صومالية أنا من صوماليا من هذه؟
هذه أختي هي طالبة ومن هذه؟
هذه صديقتي هي طبيبة أهلا وسهلا أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله معناها أبتدئ قراءة مستعينا بسم الله الرحمن معناها الذي وسعت الرحمة جميع الخلائق الرحيم معناها الذي يرحم المؤمنين ربي معناها رب المربي لخلقه بنعمته العالمين معناها كل من سوى الله تعالى mid ka mida gabdhaha dhigata macadkan ayaa goobta ku soo bandhigtay gabay cajiib ah oo ay kaga hadlaysay dhibaatooyinka baaxadda leh ee heesata walaalaheenna muslimiinta reer falastiin ee gumaadka iyo go'doominta ay ku heesa yuhuudda cisidiiyo karaamada dhulkii lagu calaameeyey khasadii cudooneyd watay cududu sheegteene cabitaankii loo diidiye iyo cuno idaylkeede waa taa carruurteenne ay ciidda cunayaane carabtina albaabada xirteen cadowyo weeyaane casiis baan baryaynaa iyana inuu ciqaabaaye curdun iyo cirooliyo haween caan kastoonnahaba hubka culus haddaan qaadanoon cadowga wada aadno cisi baan ku noolaa lahayn cadowgiyo jabaye caruurta dhammaanaysabaa caawimaad rabee casiis inaad ka yaabtaan dadow celiya duulaanka macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidiy waxa uu hoos tagaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan ardayda dhigatana dhammaantood waa gabdho kuwaasoo tiradoodu ay ku dhowdahay soddon gabdhood waana dufcadii labaad ee macadka waxaa jirtay dufco horay ooga qalinjibisay sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta macadka xasan cabdiraxmaan abuuxasaan idaacadda islaamiga andalus degmada buqa qable wilaayada islaamiga ee hiiraan siyaasiyiinta maamulka ashahadalla dirirka ee puntland ayaa si adag oga hor yimid heshiis iskaashi oo ay wada gaareen maamulada ka arimiya hargeysa iyo garoowe qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ridada puntland ayaa ganafka ku dhuftay heshiis ay magaalada nairobi ku kala saxiixdeen maamulada ashahadalla dirirka ah ee fadhigoodu yahay magaalooyinka hargeysa iyo garoowe wasiirkii hore ee maaliyadda puntland murtadka lagu magacaabo xasan shire abgaal iyo siyaasi lagu magacaabo aadan sheekh doon ayaa si adag u cambaareeyey heshiiska ay gaareen labadan maamul waxa ayna sheegeen inuu baalmarsan yahay maslaxadda shacabka soomaaliyeed sida ay hadalka u dhigeen siyaasiyiintani waxay sidoo kale ka shanqariyeen in heshiiskan yahay mid si toos ah ugu adeegaya ajandaha siyaasadeed ee gooni isutaagga maamulka dabadhilifka ah ee somalilan islamarkaana heshiiskaasi yahay mid loo adeegsaday erayo loo fasiran karo aqoonsi dadban murtadiinta mucaaradka ah waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni in uu ku lug leeyahay hindisahan islamarkaana uu ku howlan yahay ololo siyaasadeed oo horseedi kara kala qaybinta bulshada soomaaliyeed shalay ayay ahayd markii labada maamul ee somalilan iyo puntland ay heshiis labageysood ah oo u badan dhinaca amniga ku gaareen caasimada nairobi ee dalka kenya isla markaana warmurtiyeed laga soo saaray heshiiskaas uu maamulka garoowe ku qeexay in uu soo dhoweynayo go-aanada masiiriga ah ee uu qaatay maamulka ashaadala dirirka ee somalilan wasiirka gaashaandhigga maamulka dabadhilifka ah ee somalilan murtad maxamed yuusuf oo ka hadlayay heshiiskan ayaa sheegay in labadooda maamul ay iska kaashanayaan sidii ay uga hortegi lahaayeen maamulka laascaanood oo uu tilmaamay in ay u arkaan dhibaato gacan ku samays ah oo ay soo kordhisay kooxda villa soomaaliya ugu dambeyntiina mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan amaba ugu afka dheer ee laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa ka shifay qorshaha yuhuudda sahiyuuniyadda iyo imaaraadka carabta ay ka leeyihiin dalka soomaaliya warbixintaas waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen cusmaan dhuubow middalisti i oo ah warbaahin caalami ah oo laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa daabacday warbixin ay diiradda ku saartay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya maamulada yuhuudda iyo imaaraadka iyo sidoo kale qorshaha uu imaaraadku ka leeyahay saldhigyo uu ka samaystay goobo ay ka mid yihiin magaalooyinka berbere iyo boosaaso ee dalka soomaaliya warbixinta oo wax badan ka shiftay ayaa waxaa qoray mid ka mid ah tafaftirayaasha warbaahinta middleast i waxayna daha ka fiday sawiro dayax-gacmeedyo ah oo muujinayo shabakad ballaaran oo saldhigyo militari iyo sirdoon ah oo imaaraadka uu dhistay kuwaas oo ku fidsan jasiiradaha soqodra ee badweynta hindiya ilaa xeebaha soomaaliya iyo yeman goobahan oo ku wareegsan mid ka mid ah waddooyinka maraakiibta ugu mashquulka badan adduunka ayaa si deg deg ah u korortay tan iyo markii ay dhaceen weeraradii toddobadii oktoobar ee ay muqaawamadu ku qaaday yuhuudda iyo dagaalkii ka dambeeyey ee khaza xulufada imaaraadka carabta oo yuhuudda iyo maraykankaba ay ku jiraan ayaa qayb ka ahaa abuurista iyo ballaarinta saldhigyadaasi jasiiradahan waxaa joogay saraakiil yuhuud ah waxaana nidaamyada raadeerka ee sahyuuniyadda iyo qalabka kale ee militari iyo amni ay u oggolaanayaan imaaraadka carabta inay la socdaan oo ay ka hortagaan weerarada ay soo qaadaan xuutiyiinta oo ah dhaqdhaqaaq ay taageerto dowladda shiicada ah ee iiraan oo gantaallada ridada dheer la beegsaday yuhuudda sidoo kalena bartilmaameedsaday maraakiibtooda isaga kala goosha biyaha badda cas iyo gacanka cadmeed imaaraadka carabta iyo yuhuudda waxa ay leeyihiin madal ay ku wadaagaan sirdoonka taasoo ay ku nashqadaynayaan islamarkaana iyagoo iskaashanaya ay kor ugu qaadaan kobcinta sirdoonkooda gobolka sida ku cad bandhigyo muuqaal loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo heshiiskaasi diblomaasi yuhuudi ah oo ka soo shaqeeyey arrimaha dibadda ee maamulkaasi ayaa u sheegay warbaahintaani in xiriirka ka dhexeeya imaaraadka carabta iyo sahyuuniyaddu uu ahaa mid aad u qoto dheer oo si hoose loo hirgeliyey saldhigyo militari garoomo diyaaradeed iyo talisyo kale ayaa laga dhisay laguna ballaariyey deegaano lagu magacaabo cabdulkuuri iyo samxaax oo ah laba jasiiradood oo ka tirsan jasiiradda soqodra lagana maamulo koonfurta dalka yeman garoommada diyaaradaha boosaaso iyo berbere oo ah dhulka soomaaliya muuja oo ah yeman iyo mayuun oo ah jasiirad foolkaana oo ku taala maranbiyoodka baabulmandab oo ay maraan boqolkiiba soddon shidaalka adduunka shabakadan saldhigga ah ayaa sahlaysa in imaaraadka iyo xulufadiisaba ay koontaroolaan marinbiyoodka muhiimka ah waxaana lagu hormariyey xiriir dhow oo lala yeeshay yuhuudda sida ilwareedyo dhinaca sahyuuniyadda ah laga soo xigtay waxaa kale oo mareegahaasi ay fududaynayaan isku xirka difaaca gantaalada iyo wadaagga sirdoonka ee u dhexeeya yuhuudda imaaraadka carabta iyo dowladda maraykanka washington institute for east bolici oo ah hay-ad maraykan ah oo si gaar ah u taageertay yuhuudda ayaa sheegtay in isbahaysiga difaaca hawada ee dhinacyada badan ay noqdeen furaha muuqaalkan difaaca bariga dhexe kadib weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar iyadoo wadammadu ay wadaagayaan raadaar sirdoon iyo nidaamka digniinta hore inkastoo saldhigyadan xidhiirsan ay haatan awoodda saarayaan la socodka maraakiibta caalamiga iyo dhaqdhaqaaqyada xuutiyiinta iyo iiraan ee aaggaasi boosaaso iyo berbere waxa ay noqdeen kuwa ugu muhiimsan ee taageerada imaaraadku uu siiyo maleeshiyaadka dacmu sariic ee r s f ee dalka suudaan sameynta shabakado saldhigyo ah oo ku gadaaman badda cas iyo gacanka cadmeed waxa ay la mid tahay sida uu imaaraadka uu awooddiisa dhaqaale ee aan la qiyaasi karin ugu adeegsaday in uu saldhigyo ka samaysto dalal badan oo ku xiran suudaan oo ay ku jiraan qaybta koonfur bari ee dalka liibiya oo ay ka taliyaan maleeshiyaadka jenaraal khaliifa xaftar jaad jamhuuriyadda afrikada dhexe yugandha etoobiya iyo kenya imaaraadka carabta waxay sidoo kale laba saldhig ku leedahay gudaha dalka suudaan oo dagaalo ay ka socdaan tan iyo bishii abriil ee sannadii warbaahinta middlist ay waxa ay warqad qoraal ah u qortay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta iyo safaaradda ingiriiska si ay wax ugu weydiiyaan arrimahaasi imaaraadka carabta ayaa horay u sheegay in joogitaankiisa jasiiradda soqodre uu ku salaysan yahay sababo bini'aadinimo oo laga fulinayo iyadoo lala kaashanayo dowladda yemen iyo maamulada maxalliga ah tobankii sane ee lasoo dhaafay imaaraadka carabta waxay noqotay maalgashiga ugu weyn ee tekadaha afrika oo dhan waxayna afar boqol oo tan oo dahab ah oo lasoo tahriibiyey oo ay sanad walba ka heshaa dowladaha afrika iyadoo dhinaca kalena faragelin ku haysa dagaalada ka socda qaaradda afrika yeman waxay muhiim u ahayd siyaasadda arrimaha dibadda ee imaaraadka sannadii kii imaaraadka carabta oo ay weheliso dowladda sacuudi carabiya waxay hogaamisay isbahaysi dowlado ah oo ku biiray dagaalka yeman si ay u taageeraan dowladda oo xilligaasi ka soo horjeeday dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee ay taageerto dowladda shiicada ah ee iiraan maleeshiyaad suudaaniin ah oo ka tirsan calooshood u shaqaystayaasha r s f ayaa aaday yeman si ay ugu biiraan isbahaysiga imaaraadka iyo sacuudiga dhammaadkii bishii agosto ee sannadii wax yar ka hor intii aysan yuhuudda iyo imaaraadka kala saxiixan heshiiskii loogu magac daray abraham ee dowladda maraykanku ay ku walaalaysay yuhuudda iyo imaaraadka carabta waxa ay saraakiisha sirdoonka ee labadaasi waddan ay ku kulmeen jasiiraddaasi soqodra bishii febraayo ee sannadii tobannaan saraakiil iyo askar yuhuud ah ayaa tagay jasiiradda soqodra iyaga oo wata diyaarado ay leedahay dowladda imaaraadka carabta sida ay warbaahinta miidhal u sheegeen ilwareedyo maxalli ah iyo sidoo kale laba diblomaasi oo gobolka ah bishii nofembar ee isla sannadkaasi ciidamada badda ee dowladda maraykanka ee taliska dhexe waxay dhoolatus ku sameeyeen badda cas iyagoo ay weheliyaan maamulada baxreen imaaraadka carabta iyo sahyuuniyadda waana dhoolotuskii militari ee ugu horreeyey oo si cad loo aqoonsaday oo dhex maray saxiixiyaasha heshiiskaasi warbixin wakhtigaasi la soo saaray saraakiil ka tirsan ciidamada badda ee maamulka yuhuudda ayaa yidhi dhoolotuskani waxa uu kordhin doonaa iskaashiga iyo amniga badda cas iyo ilaalinta argagixisada iiraan ee ka jirta gobolkan ballaaran sida ay sheegayaan sawirada dayax gacmeedyada ay soo bandhigtay middalisti ay dhismaha garoon diyaaradeed oo ku yaala xeebta waqooyi ee cabdulkuuri ayaa wuxuu bilowday dhammaadka sannadkii xilligaasi oo uu kubcayey iskaashiga u dhexeeya imaaraadka carabta iyo yuhuudda shirkadda hubka ee yuhuudda ayaa ku dhawaaqday inay siin doonto imaaraadka carabta nidaamka difaaca ee ciidanka cirka waxaana yuhuudda ay imaaraadku geysay nidaamka hore ee digniinta raadaarka kadibna bishii febraayo ee sannadkii labada dal waxa ay daaha ka rogeen markab ay cidi wadin oo ay si wada jir ah u sameeyeen oo awood u leh ilaalinta sahanka iyo baarista miinooyinka sawirro ay qaadeen dayax gacmeedyada la helay waxa ay muujinayaan in garoonka diyaaradaha ee ballaarintiisa la dhammaystiray uu qaadayo diyaaradaha waaweyn ee gaadiidka iyo sahminta shirkadda qandaraasyada militariga ee dowladda imaaraadka carabta ayaa wadahadal kula jirta shirkadda hubka ee yuhuudda oo ku saabsan soo iibsashada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yuhuuddu ay leedahay sawirro dayax gacmeed ah oo laga qaaday cirifka waqooyi ee saldhigga boosaaso ayaa muujinaya wax u eg raadaarka g m afar boqol iyo saddex oo uu leeyahay faransiiska balse ay maamusho dowladda imaaraadka carabta bishii juun ee sannadkan dowladda kaafiradda ah ee imaaraadka carabta waxa ay soo gebagabaysay heshiis lagu dhisayo waddo tiriin ah oo isku xidha somalilan iyo sidoo kale etoobiya taas oo ah calaamad kale oo muujinaysa muhiimadda ay ugu fadhido gobolkan geeska afrika warbixintaas uu inoo soo jeedinayay walaalkeen dhuubo ayaa warkeenay saakay u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warkan lamid intaan ku kulmi doonno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa ونعم النصير